faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habee wanaagsan halkan oo reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooron wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya oo maanta kala dirtay maamulka ruurta ganacsiga gobolka banaadir golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta kulan ka yeeshaa lacag ay ka bixinayso soomaaliya waddanka norwey madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf oo caawa kala diray saraakiisha amniga gobolka mudug isagoona magacaabay saraakiil kale aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xunka galmudug oo sheegay in kusoo biran xildhibaanada ka gadooday xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xunka galmudug shacabka ku nool deegaanada galmudug si gaara cadaado oo qaalan ka muujinay xaaladda cakiran ee ka jirta doorashada galmudug tira dad ah oo siyaabo kala duwan ugu geeriyooda qaybo ka mida gobolka sanaag ee maamulka puntland kooxa burcabeed ah oo la sheegay in dhibaato xoog leh ay ka wadaan gudaha degmada bandarbeyle ee gobolka bari intaasaad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu dookaroon warka habeen reediyo cadaado goor u diyaargar warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada nageysanay waa sabdi axadda soo gelayso taarikhda ku asiisan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad ee january sannada labaatan labaatan kusoo dhawaada warkii oo dhan wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta kala dirtay maamulka ruurta ganacsiga gobolka banaadir wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta kala dirtay maamulkii ruurta ganacsiga ee maamulka gobolka banaadir nuqulka mudaqoraalkaasi oo soo gaaray reediyo cadaado islamarkaasna oo ku siixan yahay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa lagu sheegay in sababaha loo kala diray maamulkaasi ay ka dhalatay magacaabistii maamulka ruurta ganacsiga oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaa sidoo kale lagu sheegay in qoraalka in dhowaan wasaaradda maamulka gobolka bulandir iyo ruurta ganacsiga soomaaliyeed oo la tashanaya ganacsatada gobolka bulandir ay soo magacaabi doonaan maamul ruurta ganacsiga gobolka bulandir hay-adda nabadsuguud ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo dhowaan xirtay gudoomiyihii ruurta ganacsiga gobolka bulandir iyo ku-xunkaysay kadib markii lagu eedeeyey in magacaabistooda al-shabaab ay qayb weyn ay ka qaateen magacaabista xubnahani ayaa dhowr jeer waxaa magacaabista maamulka ruurta ganacsiga gobolka banaadir gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xeenka ruurta ganacsiga gobolka banaadir ayaa la sheegay in al-shabaab ay ka dalbadeen magacaabistooda gudoomiyaha ruurta ganacsiga soomaaliya islamarkaasna isla u magacaabay horaada ka soo baxaday xafiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya ayaa u qornay sida tan ku socota ruta ganacsi ee warshadaha gobolka brander ku socota ruta ganacsiga ee warshadaha soomaaliyeed og maamulka gobolka brander og ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ujeedo kaldirista rugta ganacsiga ee warshadaha maamulka gobolka brander kadib markii ogaanay magacaabista maamulka rugta ganacsiga ee warshadaha maamulka gobolka brander ee rugta ganacsiga ee warshadaha soomaaliyeed samaysay iyo xiisadii dhowaan ka dhashay magacaabistaasi kadib markii aan la tashan la sameynay ganacsatada gobolka brander kana xog wareysana arrimaha maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka gobolka brander haddaba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ka duuleysa cabashooyinka la xiriira magacaabista maamulka cusub ee rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka gobolka brander waxa ay go'aamisay kow in laga bilaabo maanta oo taarikhda ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad sanada labaatan labaatan la kala diray maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka gobolka brander labo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo magacaabi doono maamul cusub rugta ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka gobolka brander kaasoo ay ka wada tashan doonaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka gobolka brander iyo rugta ganacsiga ee warshadaha soomaaliyeed kadib markii wada tashi aan la sameynay ganacsatada ku nool gobolka brander golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan ay ka yeeshay muqdisho waxa ay kaga aransadeen lacag la sheegay in wadanka norway ay ka bixinaysa soomaaliya shir aan caadi ahayn oo golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya maanta ay ku yeesheen magaalada caasimada ah muqdisho ay ku ansixiyeen ogolaanshaha heshiiska ay norway ku caawinayso danacafinta soomaaliya dowladda norwood ayaa bixisa lacag gaaraysa afar milyan afar boqol oo milyan oo ah qaanta bangiga adduunka uu ku leeyahay soomaaliya sidoo kale dowladaha ingiriiska iyo talyaaniga ayaa bixinaya amaahda ay soomaaliya ay ku leeyihiin hay-adaha lacagta adduunka iyo bangiga horumarinta afrika hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta afrika ee la filaya in dobaadkan ay soo socda ay ku dhawaaqaan in deynta laga cafiyo soomaaliya taasoo bog cusub u furaysa dhaqaalaha waddanka soomaaliyeed shir ay ku yeeseen golaha wasiirka dowladda federaalk soomaaliya ayay maanta arrintaas ugu arrinsiinaya waxaana shir gudoominaya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa si isku mid a u sheegay in tan ay bog cusub u fari doonto ummadda soomaaliyeed islamarkaasna ay wadamadaasi lacag badan ugu deeqi doonaan soomaaliya mar haddii bangiga adduunka iyo sidoo kale hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga horumarinta afrika lacagta ay ku lahaan soomaaliya laga cafiyo islamarkaasna lacagaad aad ku faraha badan ay bixiyaan qaar ka mid a wadamada caalamka sida talyaaniga ingiriiska iyo dowladda norway oo maanta golaha wasiirra dowladda federaalk soomaaliya ay ansixiyeen qarar ay lacag afar boqoloo milyan ugu bixinayso lacagga soomaaliya ay ku leedahay qaar ka mid ah bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta qaaradda afrika madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa caawa kala diray saraakiisha amniga gobolka midog isagoona magacaabay saraakiil kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo kusugan magaalada gaalkacyo ee gobolka midog ayaa caawa xilka u ka qaaday taliyihii amniga gobolka midog wuxuuna sidoo kale xilkaas u magacaabay gaashaanle duraan cabdi xaashi halka taliya ku-xigeenkan ah oo loo magacaabay dhambe mahad axmed warsame oo dhammaan ka mid ah saraakiisha amniga gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo warqad kasoo baxda xafiiska madaxweynaha axmed ducaale warqad caaw kasoo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaf ayaa u qoran sida tan xeer madaxweyne lamarkiis inuu yahay boqol toban iyo saddex kuna taariikhaysan labaatan shanta bisha january sanada labaatan labaatan magacaabsi taliyaha iyo taliya ku-xigeenka amniga gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf markuu arkay qodobka kontonaad farqiista shanaad ee dastuurka galmudug markuu arkay habraaca arrimaha gobolka mudug markuu tixgeliyay xaaladda uu ku sugan yahay gobolka mudug iyo baahida loo qabo in la xoojiyey arrimaha amniga gobolka mudug axmed ducaale geelixaaf waxa uu xeeriyey kow in gaashaanla duraan abshir xaashi loo magacaabay taliyaha amniga gobolka mudug iyo sidoo kale dhamme mahad axmed warsame loo magacaabay taliya ku-xigeenka amniga gobolka mudug qodobka labaad waxaa lagu sheegay warqadan inuu dhaqan geliso marka uu saxiixo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf waa uuna saxiixa madaxweynuhu aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga hayadda duulista reedka soomaaliyeed kadib kulan ay ku yeesheen magaalada caasimada ah ee muqdisho xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada caasimada ah ee muqdisho kulankaas oo ahaa kulankooda caadiga ahaa islamarkaasna waxay ku yeesheen xaruntooda magaalada caasimada ah ee muqdisho ajeedaha kulanka aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ee maanta ayaa ahaa ansixinta intisraciyaadka duulista hawada xildhibaanada golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa dood adag ka yeeshay sharciga islamarkaasna waxay ku ansixiyeen codka antaaga gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya senatar cabdi xaashi cabdullaah ayaa ku dhawaaqay natiijada codinta ee maanta golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ay si wada jir ugu ansixiyeen sharcigan duulista hawada ay horgeysay wasaaradda duulista hawada reedka soomaaliyeed kolkaa qoladii shaqada gaarkaa ku maqnayd baynu u yeerannay idinka waxaa kolkaasi muddadaa dheer eed meeshan fadhideen ee dul qaadateen waa idinka mahad celinayaa intaa kadib waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka wasaaradda eh, gaadiidka cirka iyo dhulka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane kusoo dhow mudane wasiir wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed salaad omar ayaa golaha aalka sare baarlamaanka soomaaliya uga mahad celshay sida wanaagsan ee sharcigan ay ku ansixiyeen laba kun toddoba iyo tobankii waan soo dhammaystirnay ilaa iyo hadda waxaan ka shaqaynaynaa ansixintiisii wax ka bedelistiisii iyo meelmarintiisii alxamdulilah waxaa inoo soo dhammaatay qeybtiisii koowaad golaha shacabka uu soo ansixiyey maanta idinka idi- idin hor yaalla sharcigan marxalado kala duwan ayuu soo maray ahmiyadiisana runtii lama soo koobi karo sida aad la socotiin sharcigan waxaan niri waa dastuurkii lagu dhaqi lahaa maamulka hawada sida uusan wadan u jiri karin dastuur la-aan ayaana sharcigan la-aantiis hay-adda duulista rayidka aynan u jiri karin waxaa xusid mudan sanadkii laba kun sideed iyo tobankii bishii juun sideed iyo tobankeedii waxaa si official ah ooga soo wareegay magaalada nairobi maamulkii hawada wuxuu kusoo wareegay magaalada muqdisho guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa sheegay inay kusoo biireen xildhibaanadii ka gadooday xubnaha guddiga doorashada galmudug cabdiraxmaan koronto warkan ha faahfaahiyo guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in la xaliyey tabashadii ay qabeen xubnihii ahlusunna wal-jamaaca ee ka midka ahaa guddiga kuwa oo dhowaan ka gadooday qaabka dowladda federaalk soomaaliya iyo guddiga ay u wadaan habmaamuuska waa habka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xuseen tahliil calolgeel oo gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa sheegay in kulan laga yeeshtay arrintaas islamarkaana la xaliyey waxa uu sheegay in kala aragti duwanaansho ay imaanayso marba haddii shaqo la qabanayo islamarkaana la xaliyey arrintaasi dhowaana la bilaabi doono shaqooyinkii guddiga uu qaban jiray oo ka midka ahaa qabashada araajida musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug dhanka kale gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu u digay xubno kasu- ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kuwa oo doonaya inay fargelin ay ku sameeyaan guddigooda wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in guddigooda loo madax banaaneeyo shaqada ay ka hayaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug islamarkaana si cadaalad ah ay u doonayaan inay ugu si simanaan ah ay ugu shaqeeyaan xubnaha u taagan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hawlaha galmudug hadda meel fiican bay marayaan sida la socotay guddoomkii waa la doortay madaxweynihii madaxweynkiina hadda la dooranayaa ilaahay qadaro soddonka bisha saasa lagu ballansan yahay jadwalka iyo meesha wax marayaan labada hadda guddigii waxaan nahay doorashada sidii aan rabnaan wax noogu socdaan madaxweynaha xaalkii waa lagu jira wixii raggii hadda wax kamaraya qayb kamid waa nagu soo biireen waa noo yimaadeen oo si idaacadda ka sii hadlaayay wadaadadii qayb kamid ah hawshaas halkaasi meel fiican buu marayaa arrintana waxay tahay ba wax kastaba hadda annaga go-aankan qaadana waryahay soomaali khilaaf ka dhiman maayo laakiin waxa laisku hayo dastuurka iyo xoraasaadka in lagu xaliyaan goosan horta waa arrintaasi arrin waxa weeyaan sini musharaxiinta codsiga nooga yimid jaaniska nagu yar bay yidhaaheen aanu araajida keensanayno iyo diiwaangelinta isagaan hadda joogin baa jiraa la yidhi oo aan musharaxiina oon maalamaha joogin marka arrintaas sidaasaan jaanis aan siina weya musharaxiinta iyo wax kale hadda ma jiraan dowladoodii maamulkoodana ay haansadeen qof kastana ha ku fakaro sidii meeshaan maamul uga soo bixi lahaa maamul la-aan wax ku noolaan karaa ma jiraan annagu ayagaan ka shaqaynaynaa waxaan doonaynaa shacabka reer galmudug siyaasiyiinta reer galmudug musharaxiinta reer galmudug dad kastoo arrintaana qusayso innala gacan sida nalala shaqeeyo ayaan aad iyo aad uga asan lahayn hadalka gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xuseen tahliil caloolgeel ayaa imaanaya xilli xubnihii ahlusunna ee ka midka ahaa guddiga doorashada iskaga baxeen xubinnimada guddiga waxayna islamarkiiba ay doorteen guddoon ay sheegeen inuu soo inuu ka shaqeyn doono doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxayna jadwal ay dhowaan ay soo saareen ay ku sheegeen in lixda bisha soo socota ay dhici doonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug dhismaha maamulka galmudug ayaa waqti badan qaatay waxayna xukuumadda federaalk soomaaliya muddo ku dhow sideed bilood ee waqti ay gelisay dhismaha maamulka galmudug caqabadaha ugu badan ee dowladda iyo xukuumadda qabsada ayaa ah hogaanka ahlusunna wal-jamaaca oo inta badan cabasho ka keenaya tilaabo walba oo xukuumadda federaalk soomaaliya u qaado dhismaha maamulka galmudug musharaxiinta ku sugan magaalada dhuusamareeb ee u taagan doorashada madaxweynaha maamulka galmudug ay ka mid yihiin cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha haatan ah xildhibaan kamaal gutaale iyo cabdulaahi wehliy wasiir dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo siyaasi cabdulaahi dheere ayaa waxay inta badan ay dhaleeceen u jeediyeen xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay sheegeen in ay faragelin toos ay ku haysto doorashada madaxweynaha madaxweynaha maamulka galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxayna sheegeen qaabka haatan wax u socdaan haddii ay kusii socdaan aysan ka qaybgeli doonin doorashada madaxweynaha maamulka galmudug ee dhowaan la filaya inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb sidoo kale waxaa cabasho ah madaxweyne waa madaxweynaha aan weli aan xafiiska aan baneenin ee maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf kaa oo saldhigtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna halkaas uu ka wadaa dhismaha maamul cusub oo galmudug waxaana magaalada gaalkacyo lagu dhaariyey dhowr xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee baarlamanka labaad ee maamulka galmudug wuxuuna axmed ducaale geele xaaf uu sheegay in tallaabadan u qaadayo sababna ay u tahay xukuumadda iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo kaga baxay heshiisyadii ay la galeen ee ku aadan dhismaha maamulka galmudug
shacabka ku nool deegaanada galmudug si gaara cadaadowa ayaa qaylaan ka muujinaya xaaladda cakiran ee ka jirta doorashada galmudug maamul goboleedka galmudug ayaa qaaday tallaabo maamulka isuu ku yeelan karo saddex maamul kadib markii khilaafkan uu hareeyey habsamo socodka dhismaha galmudugta cusub ee laga dhisay magaalada dhuusamare bee caasimadda galmudug caqabadaha weeqay hanaanka ay tahay in loo maro dhismaha galmudugta loo dhan yahay ayaa dadka mucaarsan siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya sheegeen inuu ka yimid dhinaca dowladda federaalk soomaaliya kadib markii ay muujisay sida aanay dhexaad uga noqon doorashadaasi xilli khilaafkan uu ahaa mid muddoon u dambea soo jeetamayay balse markii dambe loo arkayey mid u muuqday in xoogaa horumar ah laga gaaray ayaa waxaa markale dhagaha dadka kasoo yeeray dhawaqa xoogan oo kasoo yeeray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf oo isagu ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug madaxweyne axmed guucale geelle xaaf ayaa bilowga bishaana gaaray magaalada gaalkacyo wuxuuna halkaas uga dhawaaqay in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya uu dib ugula noqday wakaalashadii uu wakiishay dhismaha galmudug loo dhan yahay kadib markii uu ka horyimid dhabahay dowladda federaalk soomaaliya u maraysiso galmudugta loo dhan yahay intaas kadib magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa ka kacay khilaaf xoogan oo ka bilowday gudda ay xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug iyo gudoomiyaha cusub baarlamaanka galmudug u saarin doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug taasoo ka dhex qarxay dowladda federaalk soomaaliya oo dhinaca iyo maamulka ilsunma iyo musharaxiinta mucaarsan siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya oo dhinaca waxaana durbe magaalada dhuusamareeb ka bilaabatay guddi iskhilaafsan oo mid kasta uu soo saaraya jadwal uu ku cadeynaya xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaana maalmahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay martigelisay kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaasoo dhinacyada isku haya siyaasadda galmudug ay bulshada deegaankaasi kala hadlayaan inay ka helaan garab iyo taageero bulshada galmudug si gaara magaalada cadaado ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya oo dhinaca iyo saamilada siyaasadeed ee galmudug oo dhinaca ay ku kala fogaadeen dhismaha galmudug loo dhan yahay ayna tahay inuu noqdo mid ay raalli ka yihiin dadka deegaanada galmudug waxayna ugu baaqeen in xal laga gaara khilaafkan islamarkaasna laambi qaado dhismaha galmudug loo dhan yahay oo dowladda federaalk soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug
magacii bishaar nuur waa waxaan ka tirsanaha dhallinyarada dhallinyarada joogta magaalada cadaado waxaan dhihi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waxaan dhihi lahaa warwasaaraha soomaaliya xasan cali khayre inay ka daayeen buuqay khilaafay ka wadaan magaalada dhuusamareeb waxaan u sheegay in dadkii soomaaliyeed ay ku dhaqanaan magaalada cadaado siiba galmudug waa dad isku kalsoon waa dad hadday macnaha gacmaha isqabtaan wax isku tari kara waa dad wax badan kala faa'idi kara waa dad dowlad ay aqoonsan yihiin dhisa kara laakiinse waxaa nagu jira dana siyaasadeed arrimo siyaasadeed ayaa naga dhex shaqaysanahaya marka waxaan leeyahay arrimaha shisheeye dadka oo naga faa'iidaysanhaya ha layska qabto gacan culus ha layskaga qabto danaheenna mahanayaana dana kale aanu ku mashquulin waxaana dhihi lahaa sankuleyrla soomaaliya waan u sidanaaye annagaan sadka aan lahayn sare u qaadayne sacabada ayaa hoorsannaa saacad iyo leyl intaan gaal surweyn soomaaliya sare u eegaynay saacaddii tagtae maxaan saa ka qabanaaba sirta laysu suray seef nooga daran saracna goyshay annagoo sabool aan ahaynoo soodi wacan hayna dhulkuna saafmin ee suurad iyo seenya miranayso dhulkuna saafmin ee suurad iyo seenya miranayso saabuun loodi aan lahayn cawska wada saaf salaan axmed ciise warsame oo ka mid ah dhallinyarada magaalada cadaado waxaan baaqa dheer u dirayaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo gaar ahaan guddiga doorashooyinka galmudug waxaan leeyahay galmudug waalka la yidhaahdo maamulkii hore deegaanada galmudug deegaanada galmudug maamulkii hore hadda afartii hore sano soo qaatay qalalaaso iyo buuq siyaasadeedaan ku soo qaadanay midka haddana loo dhisayo si digtoon iyo si daarba ha looga fakaro si wada jira oo deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta ha loo gaarsiiyo ha looga fakaro isqabadka siyaasadeed siyaasiyiinta ka dhexeed hana ilka daayaan leenahay shacabkan dhib badan waa badan uu ku soo jiray midnanba hadda uma dulqaadan karo haddii qofba siyaasi aragtidiis uu fiiriyo shacabkii deegaanku shacabkii degmooyinka gobollada aad iyo aaday dhibkii ugu sii dheeraanaa inkastoo afar ka mid a musharixiinta madaxweynaha galmudug xalay ay soo saareen shuruudo ay ku xidheen ka qaybgalka doorashada galmudug ka dhacaysa dabiiqada toddobaadkani ayaa xildhibaanada federaalka ee galmudug laga soo doortay iyo beesha caalamka waxaa doorkooda uu ku soo aruuray in indhaha anunan ka daawadan waxaa ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyadoo dhan kale aysan la dhacsanin sida warar kala duwan ay ugu soo gaarayaan kala qaybsanaanta ka dhashay dhismaha galmudug loo dhan yahay oo sababteed lagu sheegay inay leedahay dowladda federaalka soomaaliya kooxa burcabeed ah ayaa la sheegay dhibaato xoogla ay ka wadaan qaybo ka mid ah degmada bandarbeyle ee gobolka bare hodan axmed cabdi warkan faahfaahinaysa kooxahan oo iskugu jira haraagay kooxaha burcadbadeeda soomaaliyeed ee ka qowleysan jiray badda cas iyo badweynta hindiya ayaa markan waxa ay dhibaatooyin xoogan ay ka bilaabeen xeebaha degmada bandarbeyle ee gobolka bari siday u sheegeen mas-uuliyiinta degmadaasi kooxdan oo ah badmaaxiyiinta burcadbadeeda ayaa la sheegay inay wadataan qalab casri ah oo ay xaalufin daran ugu geysanayaan noocyada ka midka ah kalluunka oo dadka degmadaasi ay noloshoodu ku tiirsan tahay gudoomiyaha degmada bandarbeyle ee gobolka bari siciid anteeno ayaa walaac ka muujiyey falalkan kooxahan burcadda ah ay ka wado xeebaha badweynta hindiya ee gobolka bari waxaana xusay burcadan dhibaato xoogan inay ku hayso in ka badan laba boqol oo kilomitir oo ah xeebta ku xeeran degmadaasi gudoomiyaha ayaa tilmaamay in burcadan ay u adeegayso dowladda imaaraadka carabta iyo wadamo kale oo dhiirigelinaya xaalufinta xeebaha soomaaliya waxaa taagantii kalluunka ayaa baabaha laga dhigayaa dadkii xaaluf baa ka socda cid wax ka qabanaysaa ma jirto hadda dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee anaga naga haysta bandarbayla area laba boqol oo kilomitir wey aniga badaydu ama xuduudaydu labadaa boqol ee kilomitir waxaa ka socda daarta naxdin baa u dhimanaysa واية maraakiibta waxbadasa waxaa ka daran dad soomaaliyeed oo waxay soo gateen qalab la yidhahdo nu oo dadda qofku wuxuu ku jiri karayaa toddoba saacadood ilaa sideed saacadood dadda gudaheedu ku jiraya hoos buu quusayaa meeshii bombala bombala ku quusan jireen bombala saacad iyo laba ku jiri jir kan wuxuu ku jiraa toddoba saacadood waxaa dhici kartaa inay xataa salaada biyo hortooda ku tukanayaan laakiin doorku halkuu gaaray baan kuu sheegaya kuwa kale waxay soo gateen karburooyinka laydka habeenkii toojadka oo dadbay ku quusaan oo ku xaalufiyaan dad burcadbadeed ahaan jiray oo shaqadii burcadbadeeda waayey oo qoryahiyagu iska sita kuwo kaleeto iyaguna iska qaban qabo waxba aadoorayaal quron iyo bakti ah badiga marka waxaa leeyahy badda tan waxaa laga helo ayaa lacag laga samayn karaa saa daraadeed waa dad ku ta ku talagalay inay maalin dhergaan bas haraagii burcadbadeeda soomaaliya oo weli ku harsan xeebaha gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland ayaa hadda la sheegayaa inay u adeegayaan wadamada maraakiibtooda iyo burcad kalluumeysiga ka wado xeebaha soomaaliya kuwaasi oo cabasho xoogan uu ka muujiyey maamulka degmada bandarbeyle xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareega gacankaynta magaalada farlibaax ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ururka al-shabaab ayaa la wareegay farlibaax oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhanka galbeed ugu beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iskorimaad kooban ayaa dhex maray ciidamo deegaanka ah iyo ururka al-shabaab wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadii deegaanka ay isaga baxeen farlibaax qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan farlibaax ciidamada dowladda soomaaliya ayaa wada abaabul ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan farlibaax oo ay la wareegeen ururka al-shabaab deegaano badan oo ku yaala gobolka hiiraan waxaa ka harimiya dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyadoo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay dhowaan sheegeen in ay howlgallo ka samayn doonaan si ay ula wareegaan fariisamaha ay ku leeyihiin al-shabaab gobolka hiiraan saraakiisha ayaa horey u sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab ciidanka booliiska maamulka hirshabelle ayaa maanta magaalada juuhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kusoo bandhigay aabbo wiilkasta habeenka hor ku dila gudaha magaaladaasi cabdiqaadir cabdiraxiin aadan warkan ha faahfaahiyo ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle ee ku sugan magaalo madaxda gobolka shabeellada dhexe ee jowhar ayaa saacadihii u dambeeyey waxay sameeyeen howlgallo ay doonayaan inay kusoo qabtaan aabbe wiilkiisa xalay ku gowracay bartamaha magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha ciidanka booliiska magaalada jowhar maxamed siyaad cali canjeex oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay inay gacanta kusoo dhigeen aabbaha waxaa wiilkiisa ku gowracay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu sheegay in shalay markii uu dilka geystay uu goobta ka baxsaday islamarkaana howlgal ay sameeyeen ciidanku ay ku guuleysteen inay kasoo qabtaan duleedka magaalada jowhar waqti uu doonayay inuu gebi ahaanba gobolka shabeellada dhexe iskaga baxo cismaan ibraahim waxa uu shalay galab wiilkiisa curadka ahaa oo la oran jiray ibraahim cusmaan ibraahim ku gowracay jowhar falkan naxdinta leh ayaa waxa uu ka dhacay la-aanta faanoole ee xaafadda horseed ee degmada jowhar waxaana isla goobta ku geeriyooday allah u raxmadee ibraahim cusmaan oo afar iyo toban sano jir ahaa markii ay dhacdadan dhacaysay ayaa la sheegay in aabbaha iyo wiilku ay ismaan dhaafeen waxaana wararku ay sheegayaan in aabbuhu uu ku amray wiilka inuu usoo qaado alaab uu magaalada ka doonayay waxaase dhacday in wiilku uu yidhi aabe meel ayaan kasoo laabanayaa intaasi kadib ayaa la sheegay in aabbuhu uu la soo baxay mindi dabadeetana uu qoorta ka jaray taasoo noqotay mid aad looga naxo dadka ku sugan magaalada jowhar ayaa aada u hadalhaya dhacdadan waxaana wararku ay tilmaamayaan in aaba ibraahim madaxa lagaga jiray ciidamada ayaa hadda waxay ku hayaan xabsiga dhexe ee magaalada jowhar cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadi wacdaado muqdisho warka habeen oo kala socoteen rediyo intaas ayuu ku dhigay intaana warkaana warkii dib u kulmi doono habeen wanaagsan saaxiibyaal